Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel ayaa duleedka degmada Dhaabadka dhagax dhigay dhismaha wadada isku xiri doonta magaalooyinka Cabudwaaq iyo Gooldodob oo ay iska kaashanayaan ganacsatada ku nool degmada Dhaabad iyo maamulka Galmudug. Madasha lagu dhagax dhigayay wadadan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro, xildhibaano, ganacsato, agaasimayaal ka tirsan Galmudug, odayaal iyo bulshada degmada. Guddoomiyaha degmada Dhaabad Aadan Gabi ayaa ka warbixiyay dhagax dhigga wadadan oo muhiim u ah isku socodka degmooyinka Cabudwaaq iyo Gooldodob.
waxaan wakhti dheer si isxilqaan ah uga aruurinayna lacag si loo dhiso waddada isku xidha Cabudwaaq Dhaabad iyo Gooldodob taas oo hadda meel fiican maraysa saakayto waxaa la dhagax dhigayaa maantay waddadii wakhtiga dheer lacagta loo soo aruurinayey socdaal dheer bay ku sameeyeen wasiiradu way fiiriyeen ilaa Dhaabad ilaa Cabudwaaq ilaa Gooldodob agteeday tageen een waxay soo eegeen waddada iyo duruufaha ka jira taasoo keentay in la dhagax dhigo hadda si hawshu u bilaabato haddii ilaahay idmo waxaan ugu baaqaynaa ganacsada kala duwan ee waqooyiga galgaduud iyo beelwe- ummadda soomaaliyeed dhammaanba inay ka qayb qaataan dhismaha waddadaas oo ah sadaqa jaariya dhib badanna gaadiidka iyo bulshadu ay ku qabaan Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel oo dhagax dhigay wadadan ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan doorkooda.
Een, aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsannahay maanta inaan qayb ka noqonno ee, dhagaxdhigga waddadan muhiimka u ah isu socodka gaadiidka iyo dadkaba ee galdogob ilaa caabudwaaq isku xariirisay iyo degmooyinka u dhexeeya Een, anoo ku hadlahaya magaca ee dowladda galmudug iyo kay- kayga intaba waxaan runtii aan xaqiiqsannay waddada tan in ay tahay waddo baahi weyn loo qabo lana mid ah waddooyinka kale ee galmudug eh, iyaga laftooda hadda aan dhagax dhignay oo galmudug ay dhisayso kadhigoodna waxaa isticmaala dadweynaha reer galmudug baa isticmaala waxa ay tahay waddooyinku waa kaabayaasha nabadda waa kaabaha muxuu aha dhaqaalaha waa kaabaha isku socodka iyo muxuu ahaa bilicda magaalooyinka intaba ka qayb qaadanaya Een, waxaan is leenahay muddooyinkii dambeba dad ganacsataha waxay ku howlanaayeen dhismaha iyo soo jeedinta waddadan muddo sannad iyo ka badan ay socotay Een, annaga haddaan nahay xukuumadda galmudugna hadda qayb baanna arrintan ka noqonnay sidaasaa maanta dhagaxdhiggeediina aan uga soo qayb gallay waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka ah dowladda galmudug iyo dadka shacbiga soomaaliyeed dhammaantood inay qayb ka qaataan waddadan waa waddo aad muhiim u ah meel muhiimana barta Dhismaha wadadan ayaa dhibaato badan waxaa ku qabay maristeeda bulshada ku nool magaalooyinka Dhaabad, Galdogob, Cabudwaaq taasi oo ka qayb qaadan doonta horumarinta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha maamulka Galmudug.